bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aydin joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka sahanka raadiyaha barnaamijka sahanka raadiyaha ee maanta dhegaystayaal dhammaantiisba waxaan ku soo qaadan doonaa safar ay xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka soomaaliya ay ku tageen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe iyagoo kormeeray degmooyinka cadale iyo raagceelle una sii gudbay deegaan miyi ah oo ay ku nool yihiin dad deegaankaasi ah oo xoolodhaqataha oo iyagu is-abaabulay dagaalna kula jira maleeshiyaadka al-shabaab kadib markii ay u dulqaadan waayeen dhibaatooyinka xaddhaafka ay maleeshiyaadka shabaab ku hayaanna dadkaasi deegaanka dadkaasi oo la magac baxay macawisley deegaan fog oo miyi ah oo ka tirsan tuulada guullane loo yaqaano degmada aadayabal ayay gaareen xildhibaan maxamed axmed abtidoon iyo xildhibaan cabdulqaadir carabow oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo uu ka mid ahaa wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowlad goboleedka hirshabeelle cismaan naxaadoole guddoomiyaasha degmooyinka cadaleh iyo raagceellana safarka guddoomiyaashaha ayay ku wehelinayeen sidoo kale waxaa ka mid ahaa dad qurba joog ah oo iyana safarkaasi kula jiray xildhibaanada ujeeddada booqashada xildhibaanada ay ugu tageen dadka is-abaabulay ee deegaanka la magabaxay macawisleyda oo shabaabka kula jira dagaal toos ah ayaa ahayd sidii ay u dhiiri gelin lahaayeen islamarkaana ay ugu wareejin lahaayeen raashin ay ugu tala galeen in ay gaarsiiyaan dadkaasi dagaalka kula jira maleeshiyaadka al-shabaab ee la magac baxay macawisleyda xildhibaanada ka tirsan baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa markii ay halkaasi gaareen deegaankaasi miyiga ah oo ay ku sugan yihiin macawisleyda waxa ay halkaasi geeyeen gaari ti'am ah oo ay saarnaayeen noocyada kala duwan ee raashinka oo ay ugu tala galeen in ay siiyaan ama ay ku wareejiyaan dadkaasi hubka qaatay oo shabaab dagaalka kula jira oo aan horay u helin taageero dowladeed iyo mid gaar ahaaneed oo ay dadkuba siiyaan hase yeeshee kulan ayaa halkaasi ka dhacay waxaana halkaasi isugu yimid tiro aad u fara badan oo ka tirsan dadka deegaanka oo aad u hubaysan waxa ayna xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta la socotaba u sheegeen ujeeddada ay hubka u qaateen inay tahay in maleeshiyaadka al-shabaab ay faraha ka bateen dhibaatooyinka ay ku hayaan dadkaasi iyagoo tilmaamay in markii hore maleeshiyaadkaasi ay ku ekaayeen qaadashada sakooyin waxa ay ku tilmaameen sakowaad joogto ah lacaga baad ah xoolaha oo ay dhacaan hase yeeshee arrintu taa waa la isla soo dhaafay ay yidhaahdeenu dadkii ayaa loo soo dhigtay carruurtii ayay qaadanayaan gabdhihii ayay kaxaysanayaan haweenkii la qabana sidoo kale waa ay wadanayaan nin oday ah oo halkaasi ka sheekeeyey ayaa hadalka uu meeshaasi ka sheegay waxa ay noqotay mid ay la muraado dilacaan dadkii halkaasi booqday oo ay mas-uuliyiintu ku jiraan wuxuu sheegay in wiil siddeed jir ah ay weydiisteen maleeshiyaadka al-shabaab markii uu geeyena la yidhi kani wuu jiran yahay oo wuu xanuunsan yahay wiil fiican ku soo bedel haddii aad ku soo bedeli weysana waa lagu xidhayaa ama lagu ciqaabayaa waa wax aan hore u dhicin waa nooc cusub oo gumaysi ah oo aan dalkeenna iyo meelo kale oo ay soo mareen aan hore taariikhdu u sheegin dadkanina waxa ay wacad ku mareen inta ay nool yihiin in ay xoolahooda iyo wixii hanti ay heli karaan ay hub iyo rasaas ku iibsadaan lana dagaalaan haddaba dagaalka ay macawisliyada kula jiraan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa sababay in maleeshiyaadkii al-shabaab ay dib uga gurtaan deegaankaasi masaafo dhan siddeetan kilomitir inkastoo tirada maleeshiyaadkani kooxahan la baxay macawisleyda ay koobantaa haddana waxay adeegsadaan qidado kala duwan oo dhuumaalaysi ah waxa ay si xerataraad ah ama dhuumaalaysi ah ugu tagaan horjoogayaasha hogaamiye maleeshiyaadka al-shabaab ee ku sugan deegaanadaasi taasina waxay sababtay inay ka maataan guryahooda ayna waayaan meel ay ku hoydaan haddaba haddii aan u soo laabanno kulanka ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ay la qaateen dadkaasi deegaanka ee la magac baxay macawisleyda ayaa ahaa mid lagu dhiiri gelinaya dadkaasi oo uun inta badan meediyaha ama saxaafaddu ay tabinayeen dhibaatooyinka ay maleeshiyaadka al-shabaab kula hayaan iyo sida ay ugu dhiiradeen in ay la dagaalamaan maleeshiyaadkaasi al-shabaab waxaana markii ay xildhibaanadu halkaasi gaareen muuqanaya in ay maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa tirada dadka ku soo kordhaya maleeshiyaadka ama kooxaha la baxay macawisleyda boqolaal ayay gaarayeen oo aada u geyfan oo hubaysan islamarkaana carada ka muuqata oo ay maleeshiyaadka al-shabaab ay u qabaan wejiyadooda laga dheehan karay halkaasi ayay xildhibaanadu kula qadeeyeen kooxaha macawisleyda ah ayagoo fadhiistay geed hoostiis islamarkaana saf dheer la soo galay waxaana halkaasi laga jeediyey khudbado kala duwan haddii aan waxaana ugu tala galnay barnaamijka sahanka maanta inaan dhammaan idiin soo gudbanno khudbadihii halkaasi iyo hadaladii ay isweydaarsadeen dadka deegaanka ee ishubeeyey ee xildhibaanadu ay u geeyeen gurmadka taakulaynta ah iyo sare uqaadidda moraalkoodaba isugu jiray waxaa marka hore ku hormaraya mid ka mida macawisleyda oo ka hadlaya sababta ku kaliftay bal marka hore in uu qaado qaato hubka shabaabna ka hor yimaaday weliba waxaa xusid mudan wiilkaasi waa wiil aada u yar oo da'diisu ay ka yartaa toddobiyo tobanka sheeko aada uga yaabisay mudanayaashii halkaasi booqday iyo mas-uuliyiintii kale la socotay ayuu halkaasi ka jeediyey haddaba waxaad nala dhegaysataan hadaladii macawisleyda marka midka ugu horeeyana wuxuu ka hadlayaa sababtii ku kaliftay in uu ka mid noqdo maleeshiyaad ama uu hubka u qaato
soo kacay oo dhibaata iga soo raacday meel layidhaha guulane tuula guulane oo ay hoo degmadeer tahay aadayabaal shabaabaa hoog nagu haya maalahan muga dhibaatada ii qaasay aniga ii geysteen mid ugu fara badan oon ka qiiradon finankan ka sameyn an marka idiin sheega waxay ahaaday inkastay wax dila qaabab fara badanoo oo dila ay ii geysteen oo caraafa duqooday waxay dhaheen jalbaabo walax la yidhaaho ay ku qasbaan dadka usoo gad waa usoo gaday saddex beri markii joogtay waxay dhaheen ma ahan waxaan wax jira kuwa waxaad u keenay daba leh oo daba dheer loo lagu sii kabaayo gadaal looga dheerayha markii waa waa awoodaan mogta ayuu anu awoodna u sheegma karo xoog u sheegma karo marka sidii igu garaaceen hortay hortayda ku garaaceen markaas hooyaday anoo dayaayo oo iska da' oo konton sano jirta iya garaaceen anuguna xabad uga aalin ay i soo fiiro maagay aniga nin garaaceen markaas si iga sii dareena yareen waaba nin waxaaba tahayba u kasaayo oo oo oo odaaba falkaan oo dhan adi darrada adaa ka dambeeyey shibaa iska yiri way xireen way soo dayeen duqdiina waa garaaceen iyo koo si xum u dileen kabacdi ay soo dayeen anuguna waxaan yidhi naf naf bah kadib dhiganba nimanka maalin man baxay ayaan badanan aan joogay waxaan yidhi nin wal halkuu rabo ha noqday dankow ka siin meeshan haddii aad disho adigaan lagu dilo waaba ku qabtaaba tan mid wax laga dhinto oo kuu dhiman ma jiraan maalin man baxay toorriyaan qaatay hal oo canshuurta u qaabishanaay oo nabadoonna ka ahay dadka meesha jooga waa la waardiyahayo niman magaaxi ku jira ay waardiyahayaen oo ciidankiisa ay tallaal fafadhaan asiga odayaal kale ay lacag qaymihayaan ay dadka ka qaadi rabaan shacaba aan korka ka tegay maalin tooriyaan watay tooriyadaasaan ku tashanay waxaan islahay wadnaha u geli maragan ka qaado dilna ee ka tag kadib dil rabana kadib ha lagu dilo waa ku qabtaa waa tegey korkaan ka roogsadhay markaan tooriyadii diyaarsadaan waxaan arkay markaas isigoo tooriytiisa oo daabcadle ay sinta u xirantay waxaa is yidhi marka ninkan hadduu tooreydan aad garaafayso oo ay gadadaaca isgeerisiin beew leeyahay qorana waa leeyahay keda keda uga fura ma kartid waa iska kaa dhaca raggaan waa soo baxa waana lagu dilaa adoo hadda xabadna qabin oo qoraan la haysan awal waxay u jirtaa wax yare u jirtaa oo adiga meel waa si waa isu jeednaa un Ewa, ma- maqaayad joog ku jira ma caadi aan isugu aan isu arki karno tiisiyan tiidi ka aldhay tiisiyaan la baxay hirig ka dhahday gacanta qorga uga hayaan ka go- uga gooyey waana ka qaadhay qorga hirigan ka dhahday garka uga heray haddana waa kusii gooyey gacantii waa iska dayey xabadaan ku qaadan maagay waa ku qaadnayd waa kasoo dhacday shacabuu isku dhex tuuray xabad boobsiisaan mari maagay waa la gefay shacabkima wada ashaahateen waxay dhaheen nin waxaana dilayne naga leexo dadka shacabka iska dhex galaan uu shacabka inaan laayo wax u geysta ma rabine waxaan siri muga dadka ha dhibaatayn gadaalo uga soo noqdan isla markii xabaddu dhacdo baasaa lagu soo furo meel kastaa weerar ah dowladda ugu sokaysana waxay ii jirtay lixdan ilaa lixdan iyo shan kilomitr waa ka soo cararay laba saac camalan ordaayey raggaan macawislayda ahoo meel ka jooga iga caawiyaan kasoo dhex gala mugaas
maxaa dhaca marka markii intaas dhacday kabacdi dhibaatooyin ay familkaaga u geysteen ma jiraan waa jiraanoo duq eyeyadeehi kabacdi iska ay xirteen iyo oday adeerkay ah welina waa u xiran yihiin
qorigan waa qoriga ka soo qaadatay maya qoriga kan waay raashkan waay waa kan qoriga marka isaga dhaawac muu noqday halkee ninkii aad ka soo qaadatay dhaawac u noqdo haa Haye.
oo tuurida ku dhaawacday haa gacanuu ka god
see yeeleen marka iyo iyo adeer waa waa adiga waa u xiran yihiin hadda welina waa u xiran yihiin waagadan wax go-aana kasoo baxaan male waa noo xirraha inay ilaa qoriga laga keeno
marka kadib howlgallo kale ood samaysa ma jiraan oo aad ragga saaxiibadaas raacdeen howlgallo weliba waxaa qatar na girshan samayna kabacdi oo dagaalan ku haye qaadno labadii oday oo oo- oo marka maalintii dhimanayeen ma la socota waa la socday toban iyo saddex niman ahi maalintaas meeqanin toban iyo saddex haye
marka hadda toban iyo saddexaan ahayn k- kow waxaana laga dhaawacay nuur cali jabro wadaadka la yidhaha oo taliyano ah Sax.
kadibna waa difaacno waa dagaalno waa dagaalno hibaad cali dasarna wuxuu nooga dhintay dagaalkii afaraad isaguna baabuur ta dagaalka soo gurmatay dir- oo k- baabuur degmahadi baa kasoo gurmata ah, dhaawaci naga fogsatay iyadoo markii toddobaad isagoo waagadaa nuur cali uu dhaawac yahay baa dhintay afar dagaal kii u dambeeyo oo afaraad waana wadiisu ka difaacay kii ugu da- kii afaraad oo ku dhintay dagaalkii toddobaad gaari gurmud oo shabaabkiisaa yimid oo hore lagu soo dejiyo maan dhaawac ku siidna afarta gaarna waan laga soo yaa anukiyaana la kala faneyshay mugaas shanna meel lagu godashay afarna meel
yaa idin soo gurmada marka
dowladdaana soo gurmad oo iyagana ay isku galeen hirshabeelle oo burdacar isku galeen marka tan kuwa gurmadkii kuwaana isku galay haa marka anigu intaan kale waa kasoo badbaadnay laakiin labadaasoo nooga maqan iyagana Taliyahii waa waa le kanaa. kaasina wuxuu ahaa wiil yar oo ka tirsan macawisleyda laguna magacaabo maxamed tuure oo ka sheekeynaysay oo ka sheekeynayey sababtii ku kaliftay in uu hubka qaato een, sababtii uu uu ku dhacay shil uu t- ka hadlayey oo uu tilmaamay inuu qoray kaga soo furtay horjoogihii deegaanka aadan yabaal u qaabirsanaa een, ururinta lacagaha baadda ay u yaqaaniin sakawaadka waa tahay een, axmed dhegi xuurshowna waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta macawisleyda iyo raggii aas-aasayba een, eh, waxa uu ka hadlayaa een, eh, dhibaatooyinka haysta een, iyo baahida ay qabaan iyo een, ujeeddada ay markaasi hubka u qaateen
الله وبركاته أنا قال لي لا أحمد دقي حوشو كل اللي قبل كشباب هذا دحى دولد الصومالي وحاك عطسانينا وحاليا أو نقرأ قرب كون وسورين هاي أنا كجب هذا وأنا مكان لي الله بحمي مع وسلي لمن كعداوة وحاسس كيني كوي تمسع نص صدرنا لو وحي هذا يقبل أنا أجرني المهين سديد جري هاي أو دكسي وكجرا أو ميل جينا أنا جرني أنت سهلي صومالي دون هاي أو جلسنا أو موجنا أو نفتين أهرنا oo u adkaysa weyn dowladda dhexo dowladda hirshabeelle waxaa ka codsanaynaa in cadowgaas aa mid mid mid naqanno haddii tabaru ay naga celiso iyo haddii ay maaragtay tabartu iyo xooggaba awoodda allana siiyo aa aa heerkaas gaaro marka cadowgaas inaan isgarba qabsanno ummadda soomaaliya meel oonahay joogto ilaa xag dibadeed ilaa xag miig intaasaan idin ka codsanaynaa dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inaan maaragtay cadowgaas aan ku burburawno lana dirirno haddii tabaru naga geysana intayna naga dambeeya aan ku jarjarano oonan ka naqa doonno oo ku dhimanno calaykum salam waraxmatullahi barakaatu
Een, intaasi kadibna waxaa bilowday khudbadihii dadka mas-uuliyiinta ah een hadalla ay ku- hadalladoodii ay kula dardaarmayeen kuna dhiiri gelinayeen raggaasi macusleyda la baxay oo runtii ay ku jiraan dad aada u da-weyn iyo een, da- dhexaad ku ah iyo kuwa aada u da-yar intaba axmed eh, waa cabdulaahi mahdi waxa uu ka mid yahay een, xubnaha la socday mas-uuliyiinta xildhibaanada ah oo markaasi ka mid ah een, jaalidaha dadka soomaaliyeed ee qurba joogta wuxuuna een, halkaasi ka jeediyey een, hadal uu markaasi ku dhiirigelinayo kooxahaasi een, kuna dalbayo in taageero dheeraad ah ay siin doonaan dadka qurba joogta ah uuna gaarsiin doono een, waxa uu indhihiisa ku soo arkay ee dadkan macawisleyda ah dhibaatada haysata iyo een, sida ay ugu dhabar adeegeen dhibaatooyinka ay maleeshiyaadka shabaab ku hayaan bulshada inay ka hortagaan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
ee, walaalaheenna oo ka gilgilay dhibaatadii iyo xanuunkii una adkaysan waayey culayskii ay ku dilhayeen al-shabaab annagoo waxaan ka imid ee, kenya ee, waxaana ahay mas-uul ka ahay ama isoo wakiishay midooga mudulood oo qurbo joogta ah waxaan isla nimid xuseen raage ee, ka horna waa ballansanay inaan idi- idin imaanno laakiin ka- kadib ka hor waxaa dhacday tacsi tiiraanya leh ayaa nala soo gudboonaatay waxaa dhintay walaalkee nuur iyo hibaad oo ah laba haliyoo naga tegey marka ayagana allah una raxmado waxayse ku dhinteen inay naga dulqaadaan hiirada idinkuna aad u taagan tihiin marka waxaa muhiimaddu tahay in maanta mudulood guud ahaan meel kastuu joogo shanta qaarad adduunka uu diyaar u yahay ee, dhibaatada idinka aad dareenteen inaa idinka inaa idinka laydinku fiirsan diyaarna laidina yahay hiil iyo hoo Ee, marka waxaad ogaatiin oo ku seexatiin ee, haddana wixii gargaar iyo wixii hawl u waday xildhibaanka ayaa ka wakiila hawlaha guud xildhibaankaa sheegi doona lakiin aniga fariintii aan idiin siday ayaan rabay inaan idiin gudbiyo qurba joogga mudulood ee, guud ahaan waa idin soo salaamayaan waa idin boogaadinayaan waxaana rajaynaa insha allah labada ninoo naga shahiiday intii ka horreysaba ee, shalaydaa u dambeysay wiil kala waxaa nooga dhintay magaciisa axmed axmed caad axmed caad dhanaanu ku dhintay qaraxuu ku dhintay marka maalin kasta nimankaanu gacan siinayo waan la soconnaa sidaan ogsoonnahay eh, xoreynta caasimadda iyo guud ahaan dalka maalin kasta wiilaa nooga dhinta lix kun ayay kor u dhaafayaan marka intaas maalin kasta way dhimanaayeen marka raggiinaan is abaabulay waxaan rajeehaynaa inaad naga dul qaadi doontiin uuna gaari doono halgankani ilaa xara dheere meesha u dambaysa dhulka aan degno Eh, hiil iyo hoona waa laydin garab taagan yahay waxaan kaloo inta ka qiraayaa in walaalaha qurba joogtu ay ballan qaadeen labadii marxuun ee naga dhuntay ee mujaahidiinta ahay hibaad iyo nuur in la in carruurtooda aan la dayici doonin aysan aabbahood tabi doonin halgankii uu bilaabayna inuu noqdo mid midho dhala hore waa loo dhimanaya markaan leeyahay lix kuna wiilaa naga dhimatay sistamyo kale ku dhimanaayeen oo dawli ah ama sistam kale waxaan ku dhimanaynay annagoo dhexdeena isdilaynaa oo heebheeb isku dilayna ayaan dhimanaynay laakiin waxaa sharaf ah ninkii ku dhintay maanta ciise ah ninkii raba inuu ka dul qaado heeryadana dul saaran laba iyo toban sano haddii saddex sano oo dambe aan ku sii jirna sida ama laba sano oo dambe waxay adkaani doontaa qalbiyadan waana laga jebiyey marka idinku inaad ogaadiin maanta shanta qaarada adduunka mudulood dowladda iyo ummadda soomaaliyeedba inay u riyaaqeen dhaqdhaqaaq a bilowdeen laydinkuna daysan doono Eh, waxaa maalin dhoweed waxaa maalin dhoweed eh, markaan xamar imid maalinta ku xigtay halkan sariin iyo salaan iyagana idinkaga sidaa dhammaan gabdhaha beesha mudulada muqdisho iyo kuwa adduunka shanta qaarad jooga Eh, waxay isugu yimaadeen gabdhihii beesha mudulood mid kama maqneen muqdisho oo ugu muuqa iyo muuq- muuq iyo magac weynaay waxaan salaan gaara idi- gooniya idinkaga sidaa guddoomiyaha qaranka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulashi axmed gabale waxaan kaloo fariin iyo salaan idinkaga sida waana idiin soo socdaan waana idiin imaan doonaan waana filaysa inaad deeqdooda idin soo gaarto iyagana waxaan kaloo fariin idinkaga sidaa guddoomiyaha gobolka banaadir ee haweenka jawaahir baarqab waxaan kaloo fariin idinkaga sidaa dhammaan gabdhaha mudulood intooda kale qurbaha jooga kuwa gudaha jooga iyo dhammaan qurba joogta mudulood rag iyo dumarba marka waxaan idin leenahay inaan idinla qaybsanno dhibaatada iyo xanuunka walaalaheen ma aysan dhiman ee way dhunteen ma dhiman ee ma ays- way dhunteen aan dhihi lahay marka halganku waa soconayaa garabkiinaan taagannahay saasaan idin sheegayo walaalahay idinkuna ha niyad jebina idinkuna ha niyad jebina waxaana halkan fariin uga faraynaa aragnaa in maanta mudulood hiil iyo hoo maanta abgaal habarkeenada inay meesha ay joogaan Eh, muduloodka kalena waa imaanayaan deeq iyo dad intaba waa keenayaan dagaalkuna inuusan ka gudbay maanta heeb gooniya oo maanta inaan isleenahay eh, waana hadli doonaan madaxdii eh, xildhibaankii mudullood xildhibaan carabo ayaa nala socda sharaf iyo ciise allaha siiyo waa ninkii ka gilgishay waa ninkii keliya ee damiirka dawladda ee damiirka dawladda iyo dadka ummadda shacbiga idinku soo jeediya oo ahay runta markaan ka hadalno Eh, dareenka xildhibaanka ayaan ku nimid halkan waxaan ku nimid dhowr iyo toban gaari wuxuu idiin sidaa deeq ayuu idiin sidaa asagaa kolle faahfaahinteeda bixin doona marka waxaana eh, taas ay noqonaysaa bilow ma ahan wax dhammaaday ma ahan Eh, xildhibaanka ammaan gooni oo gaaruu mudan yahay xildhibaanka dareenkii wuxuu kiciyey shacbiga iyo shacuubta marka xildhibaanka mahad gaara ha ka gaarto eh, inaan waddadaas dheer soo marno halkaan idinkugu nimaadno inaad ogaatiin inaad dad leedihiin Eh, maadaama ay dhinteen walaalaheen Eh, maysan inuusan halgenkii dhammaan halgenkii sii xoogeysanaayo halkiisa aan ka sii wadayno Eh, dhammaan walaalaha kale maanta waxaa jirta gogol taale guriga imaamka eh, dhammaan duubabka iyo dhaqanka iyo siyaasiyiinta qaar ka mida ay joogaan oo arrimihina looga tashanaayo Eh, marka saas inaan ogaatiin aan rajayn lahayn Eh, hawshu meel fiicanay maraysaa sida hadda arkayno weli gurmadaa soo socda Eh, waa arkaysaan waxaa hal kamar halka fiirsha hal mar waxaa soo socda gurmad cusub Eh, ciidan cusubaa imaanaya ha oo hadda weli way soo socdaan ma fahmaysaan sida hadda wararka aan ku helaynay laba deegaanoo waxaa jirta oo ay already ka bilaabatay daydhiig iyo geelgub daydhiig iyo geelgub iyadana waxaa sida aan wararka ku hayno ka furmay aagag cusub marka waxaan rajaynaynaa dhammaan eh, oday dhaqameedyada beesha budullood meel kastay joogaan in la abaabulo in meel walba laga kaco eh, min xaradheere ilaa iyo baraaw inta u dhexaysa hadda dhanaana shalay wiilka ku dhintay waa wiilkeennii shan kun oo wiilaa naga dhimatay sidaan ognaa ilaa lix kun oo wiil annagoo u shaqaynayna qaranka marka wiilashaasina waxay u dhimanayeen difaaca dalkooda iyo dadkooda marka idinkuna inaad deegaankan iyo deegaankeenna aan xorayno aan idinka rajaynaynaa nimankaasna hala duubo baawurka soo degaayo ma fahanteen
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi mahdi oo ku hadlayey magaca qurba joogta muujiyana in uu taageero dhinac walbaba ay iyaguna een, een, la garab taagan yihiin een, eh, guddoomiyaha degmada raagaceele ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa isna ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay cumar cali oo aada u- u dhiirigeliyey dadkaasi la magacbaxay macawisleyda Een, waxa uuna tilmaamay in ka maamulka maamulka degmadiisu uu hil iyo hooba la garab taagan yahay wax walba oo uu kari karana uu u fidinayo oo gargaar ah dadkaasi een, xaqudirarka ah ee ka horjeeda maleeshiyaadka al-shabaab
xildhibaanada qaranka wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda hirshabeelle guddoomiyaasha degmooyinka marti sharafta kale baxda saxaafadda ciidamada qalabka sida ururka haweenka dhammaan waa idin salaamay waxaan ku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh bacda salaan eh, maanta waxaan isugu nimid isu imaatinkeena ma ahayn xaflad ma ahayn iyo damaashaad ma ahayn waxaan isugu nimid howl aad u weyn oo ah howl dib u xoreyn dalka dib loogu xoreynaayo oo looga xoreynaayo cadowga al-shabaab Eh, haddii aan ka soo qaado ciidamadan ay u jeedaan oo halkan joogo oo macaawisleyda ah eh, waxaa la yidhi waa waa jamhadda dib u xoreynta hirshabeelle hadda ilaa ilaa hadda shabeellada dhexe joogtaa laakiin mar dhow hirshabeelle waxay kusii bad doontaa kadibna waxay kusii faafi doontaa eh, soomaaliya inteeda kalay iyadoo sii marayso dhuusamareeb iyo mudug sida aan diriska u nahayba Een, jamhaddan aa u jeediin waxay ka dhiidhiyeen dhibaatooyin badan oo sannado badan dul saaraa awalan waxay waayeen hantidoodii xoolahoodii wax alla waxay lahaayeen oo kaydka ahaa markay dhammaadeen ayaa waxaa la yidhi haye waxaa keentaan marka een, ilmaha keena ilmaha kuwa sagaal jirka iyo toban jirka iyo keena waxaa la ii sheegay inay dhacday nin oday ah oo wiil owgeeye lagu soo celiyey la yidhi kan waa jiran yahay naga soo bedel ilaahin ku dhaarsiye dulaysiga intaas leeg ka war kan waa xanuunsan yahay waraacan u xanuunsanaya ugu siraya maya iga soo beddelkan mid sii ukan waxaa waxaa laga watay xaasaskoodii qaar ka mida sida aan maqalka ku qabno oo ilaa hadda meelay jiraan aan la ogeyn waxaa la dhihi karaa marka waa nuuc ah gumaysi aan weli dalka aan soo marin waaye Een, dadku damiiray leeyihiin waa dad caqiido iyo diin leh markay arkeen dhibaatooyinkaas badan oo lagu haayo waxay go'aansadeen inay ka diriraan ayaga ay isku tashadaan bal horta inta- intii tabartooda ah way dadaaleen sida aan ognahay wax badanay soo qabteen Eh, waa ku mahadsan ilaaha mahad iskale marka koowaad marka xigana way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa marka inaan meeshaan aan een, xildhibaanada horta waxaan rabaa eh, labada xildhibaan ee- ee ee nagala joogo eh, qaranka xildhibaan cabdiqaadir carabow iyo xildhibaan abtidoonyare Eh, waa xildhibaano horta iska horay dhigeen meesha aad ujeediin waa meelhowda hal guri ma laha biyo ma laha waa meel cidla ah jamhadday maanta la joogaan furuntii ugu horraysay waxaa suuragala in dhawaqayna uu u yeeraya cadowgii macquul waaye bartaasay joogaan maanta xildhibaanada eh, ayaga la mid ah ee labada gole ama aqalka sare ha ahaadaano ama aqalka hoose ha ahaadaane waxaan ugu baaqaynaa sidii xildhibaan carabow iyo xildhibaan abtidoon inuu nin walbo degmadii iyo tuuladii uu ku dhashay uu tago dadku dhiirageliyaan eh, fikirkooda iyo xooggooda ku biiriyaan tusaan in cadowga loo siman yahay isku nafna la yahay haddii xildhibaan la yahay iyo haddii wasiir la yahay iyo haddii qof caadiya la yahaba cadowguna waa loo siman yahay maanta nimau daynaya naga mid maaha intaynaan marka waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada kalay eh, inay ayaguna deegaanadooda ay tagaan oo dadka ay dhiirigeliyaan oo cadowga le- leeska saaro oo xamar aanan la fafadhin sidii waa niman dhallinyara waa ujeedin waa ujeedin mustaqbalkooda waa ifa waxaan ognahay odayaal gaboobo waktigooda soo qaatay inay iska fafadhiyaan nimankii mustaqbalka ifaaye lahay oo dhallinyarada ahay oo inay cabsadeen laga rabana ay furunta joogaan marka waa ilaahay mahaddiis damiirkooda iyo dadnimadooda ayaa ayaa intaas gaarsiisan Eh, waxayna ii sheegeen inay sii socon doonaan ay rabaan ilaa hubyo inay lugta ku maraan mar dhow haddii ilaahay yidhaahdo waa mahadsan yihiin Eh, dowladda eh, dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan leeyahay haddaad wasiira tihiin iyo haddaad xildhibaano tihiin ilaa hadda hal wasiiraan ka haynaa eh, ismaan xaadool aan ka haynaa ma hayno mas-uul kale oo heer wasiir ama xildhibaan ahoo deegaanadan yimid weli xildhibaanadii qaranka ayaa joogo idinkii deegaankana waa maqantihiin aan- aan leenahay iga laftooda imaada ka qayb qaata dib u xaraynta dalkaan leenahay waa kuwa aad xildhibaan ku aheedeen Eh, reer hirshabeelna intaasaan leeyahay Een, waxaan idiin sheegayaa een, een, saddexda degmo ee xeebta dhacdo warshiiq iyo raagaceelle iyo cadale inay diyaar u yihiin eh, ciidamo isku dhaf ahoo saddexda degmo u dhashana ay diyaar yihiin oo loogu talagalay inay dhulkan xoreeyaan oo cadowga ay ka xoreeyaan marka waxaan rabnaa gobolka intiisa kalena inay eh, sidaasoo kale ugu diyaargaroobaan cadowga la iska dulqaado haddaanaan iska dulqaadinna annagu dusha naga saarnaa doonaa Een, waa waa wakhtigaa nugu dheer waana laygaaga dambeeyaa waa mahadsantihiin xildhibaanada mar labaad iyo mar saddexaadba Eh, hawshiinana sii labalaabaan idin leenahay waa u jeediin dadkan ma haystaan saanad ma haystaan saad ma he-
kaasi wuxuu ahaa cumar cali guddoomiyaha degmada raagaceelle ee isla gobolka shabeellaha dhexe oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii safarka ku wehelisay xildhibaan carabow iyo xildhibaan abtidoon sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay oo hadal aada u qiiro badan een, ka jeediyey wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowlad goboleedka hirshabeelle cismaan xaadoole
saxaafadda ciidamada qalabka sido ururka macawisleyda ee dhihi maayo aniga maxay ahaaday ee, jabhadda dhihi maayo kaliya ma rabna inay ku- ma raba inay ku koobanto shabeellada dhexe ee du- ee hirshabe- ee hirshabeelle ururka macawisleyda hirshabeelle iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan waxaan idinku salaamsanaan islaamka salamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu niman yahow wa- waxaa jira la yidhi meeshan dhulkan ee, annaga hadda ragga qof walba xilligii jooga xigaana dhimahay waxaa jiri jira layidhi abwaan la dhihi jiray jimcaali dhigtaag oo dhulkan ka- u dhash dhulkan ka dhashay hadda dagaallaa dhacay saanoo kale doqonnimo badanaa loo adkaystay dhibaataa dhacday dadkii waxay yidheen niyahow cawaba waa cumriga gabirtaa cawad ma dhiibta ebelo adiga dhiib adig ride dhiib adig waxaa iga dhiib qof heblaay dhiib cawad aan fakanne waxaan waaye waxaan laga fakayn marka allaa diidi wuxuu ilaalin doqonow halkaana bad ka doonayso haddii aan wax dili karin adaa lagu dilaya muhaamadaas waxaan soo qaadhay ururkan eh, isxilqaamay ay u istaagen inay dalkooda difaacdaan dowladad waxaa ka sugaysana ma jirto yaan idiin sheegin baan dowladda waxay imaan kartaa ku faani kartaa deegaanka marka uu la shaqayhayo deegaanka ayaa laga baahan yahay inuu shaqeeyo nin gurigaaga seexahayo oo ka baxayo oo maxay ahaaday haddii dowladdu inta rogto qof wax u sheegaysa jirin ninkaas baabuurkaas tignikada wato cadowga siduu ku arko waa ku adagta laakiin ninka deegaanka u dhashay waxaa u fudud inuu cadowga ogaado waxaa loo baahan yahay idinka inaad dowladda horkacdiin midda kale u dhindha dalkiina waa inaad u dhimatiin deegaankiina waa inaad u dhimatiin meeshaa ka soo jeedin waana gunnimo inaad gabartaada nin maxay ahayd ee, waxowgii ha la aqaanin diinta islaamkana nimankanu meel ay ugu lug leeyihiin ma jirto sidaan culammada ka dhegaysanay waa qawaarij islaam rasuulka sal alla alay wasallam saxaabiyiis waxay dhaheen cibaado waa dhiigooda ku cibaadaysta annaga waxaan idin ballan qaadaynaa hirshabeellena waa gaari doontaa kuwa xildhibaanada federaalkana waa taagan yihiin in garab ladan siiyo in la dhinto meeshaan adduunka qof joogaysa ma jirto laakiin kuwaasoo kale inay intay gudulaysa lahayn in la dhintaa bannaan waa in aad horkacdiin haddii nin dhinta nin ha bedelo haddii nin kala dhinta ha bedelo ilaahayo ha la siiyo walada leedo waa in lagu dhintay marka haddaan la dhiman ma baxayaan tan kale ninka rabaa fahmin ninkaa rabinaa fahmin isgaarsiinta ka jarana marka isgaarsiinay ku leeyihin meesha dad ma keenan ayaga daday wataan ma jirto deegaanka waa imaadiin isgaarsiinay dhigayaan isgaarsiinada ka jara habartay aad dhasha adoogay waay saan waay ma jirto adooga haddii waxaa rabaa sidaa qorta ka mariso ninkaas waa waxa waaye waa in waa dulli waxay u sugnaan lama yaqaano waxay u sugnaan lama yaqaano waa duulaan waxayna kasoo duulan deegaana kale ha ku sirmanayna marka wax walbaa ku hoos jiro wax walba dhinac kastay ku socdaan wax walbaa ku hoos jiro cadowtinimo barakicin inay ku hoos jirtaa dhici karta diin islaamka shaqa kuma leh annaga ka wasiir ahaan hirshabeelle aan gaadhsii doonaa xildhibaanada oo ugu horreeya xildhibaan carabow iyo xildhibaan abtidoonna waxaan naga mahad celaa ayagana dhiirigelinta ay maanta dadkan dhiirigeliyeen aniga xataa haadda halaal ii taagantaha maanta sababtoo ah hadday mar xildhibaanada deegaanka warqabaan shacabkanay la diriraan cadowgu waxaa fududahays in meesha laga saaro waxaa fududaa dowladdu macnaha taleefonay soo diraysa intee wax ka warqabanaa intee wax laga qabtaa meesha wax laga qaban karo isla markii ogahayaan marka adinka hor orodiin hebela aqalki ninkii aqalkiisa seexiyo ee ninkii maxay ahaday uu dheg raaraciyo iyo kii maxay ahayd biyo ay ka cabaan iyo kii waa ka cabsaa yidhaana walax u dhaama ma jirto waa ka cabsaa saad ugu cabsi adiga saad ugu cabsi adaad ka cabsiis intaa ku hay aniga ma cabsiis miya waa inaad ninka ka cabsado ha waa inaad dhiigga birta u qabtiin ayagana aad dhiigga maxay ahayd aad nafta nafta idin ka dhacdo nafta mar midda kale nin kastoo muslim waa inuu ogaado qof kastoo muslima ha ahaato haween amba waxa ahaatee waa inaad saacaa leedaad madhaafis ma aha inaad doqonim ku noolato ambaad maalin kasta uun biriyaan u rara mar hore in eedanaasaan yeeshiin aad iyo aad umaadsantihin assalamu alaikum raxmatullahi wabarakatu
wasiiru dowlaha wasaaradda gaadi dekadaha iyo gaadiidka badda ee dowlad goboleedka hirshabeelle ismaan xaadoole ayuu kaasu ahaa oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii la socotay xildhibaanada kulanka la soo qaatay dadka is-abaabulay ee dagaalada kula jira maleeshiyaadka al-shabaab ee la magac baxay macawisley xildhibaan maxamed axmed abtidoon oo ka mid ahaa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka federaalka soomaaliya oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii halkaasi gaaray ayaa hadal aada u baqiiro badan oo dhiirigelin ah halkaasi ka jeediyey
dekadaha iyo gaadiidka guddoomiyaha degmada cadale guddoomiyaha degmada raagaceelle guddoomiyihii degmada hore washiq dhammaantiin assalaamu alaikum ciidanka gabdhaha dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib ugu horreyn waxaad iga guddoontaan tacsi tiiraanyanlay aan u diraayo hogaamiyeyaashii jabhadda macawisley oo ku dhintay dagaaladii hadda idinkugu dambeeyey horta marka hore waxaan jeclaan lahay magaca jabhad haddii jabhad la yidhaahdo waxaa ku soo dhacaysa dadka maamul jira dad la diriraaya markay dowladahii jabhadaha la diriri jireen marka idinka jabhad maahidin waxaa tihiin difaaca dadka difaaca dadka ee macawisley hogaamiyaashii ka dhintay tacsiyaan ka soo gudbinayaa tacsidaas kadib wafdigeenna annaga wuxuu ka koobnaa xildhibaano federaal ah ee ka yimid dowladda dhexe xildhibaanada inay soo baxaan aniga carabow waxaa keenay kadib markuu xildhibaan carabow la wadaagay waxaa ka jira deegaankan uu baarlamaanka ka hor sheegay madaxdii qaranka gaarsiiyey ayaa halkaa waxaa ka timid aniga asaga inay madaxdiina yidhaahdaan warbalmeeshii taga oo nooga hormara oo soo ogaada xaaladiin marka waxaan u nimid waxay tahay kow inaana horta waajibkeenna matalaadda aan idinku matelno dowladda aan gudanno halkaan aan nimaad xilkaana soo diray midda labaadna waxay tahay inaan annaga indhaheenna ku aragno wixii dhibaho meeshaan ka jira oo adinka idin soo gaaray hadday ahaan lahayd mid nafeed iyo mid dhaqaale midda saddexaadna waxay ahayd inaan idin dhegaysanno oo aad nala wadaagtaan wixii dhacay sheekooyinkii hadda markaan qadaynayna aan dhegaysannay runtii waxay ahaayeen arrimo qiirana geliyey kacdoonna geliyey xitaa dee annagii aan isku warsanna war ma baxnaaho dadka warkooda miyaan gaarsiinaa madaxdii mise qoragaan dhinaceenna ka qaadanaa talada marka waxay u badatay inaan baxno marka arrinkaas asaga ah inaa u kacdaan waajib bay idinku ahayd mar haddii oday noo sheekeynayo wuxuu yidhi war markayna weydiistaan xoolaha waa sii jirnay markay lacagna weydiistaan waa sii jirnay hadda waxay noogu yimaadeen inay ilmihii sida xoolihii ay fiirayaan oo dhan kan waa jiran yahay kan waa yar yahay inay gabdhihii wataan ayagoon dee meher xalaala ku qabin arrinkaa marka asagaha in laga dhinto waa arrin waajiba arrintan horay u dhacday xilligii fircoon uu jiri jiray argagixis uu ahay fircoon reer bani israa'iil wuxuu ku yidhi wax wiila ma dhali kartaan dhalmada yaa haya ilaaha haya haddaa gabar dhashaanna waa u sii day jiray wiil hadday dhalaanna waa ka dili jiray waa waa waa dullaystay waa igu dhag raariciyeen waa iska jifteen ilaahay ma dhihin dadkan masaakiinay ahaayeen waa waa canaanta wuxuu yidhi fastaqafa qoomuhu faadaacuhu innahum kaanuu qooman faasiqiin inay istaagaan iska dhiciyaan ahayd waa waxa hadda adinka idin kiciyo oo aad iskaga dhicinaysaan marka dee arrinka asaga ah waajib uu ahaa inaa u kacdaan waxaa jirtay sheeko sheeko xariir laga sheekey jira hadda ka hor waagaan ilmaha ahayn tuulo sidaanoo kalaha dad ku noolaayeen marka dee hal ceelay lahayd ceelkaa waxaa yimid mas waxaa jiri jira afar madax leh maskaa wuxuu yidhi haddaad rabtaan inaad biyo cabtaan waa in afar qof la ii keenaa madax walbaba qof uu rabaa muddo bila markii hooshii lagu jiray oo maalin walba afar qof la qaadanayaa dadkii tashteen boqol iyo labaatan qof aa maskii cunay war inteennaan hartana maska waa dhammaysanayaa maxaa tala ah afartii subaxaas hoosha lahayd iyo afartii ku xigtaa waxay dheen annaga hana loogu fasaxo afarna maskiiyo madaxda qabteen afar kalena sayfiyay wateen madaxiiyo ka jareen ayagiina waa badbaadeen dadkii ka dambeeyena waa badbaadeen marka dee adinka tiiyoo kale waayo waa maskii waxa idin haysta qofuu reebaayana ma leh waa inaad marka dee madaxa ka jartaan oo dadka idinka dambeeyo ilmihiinna ah ay ka badbaadsamaan intaa marka markaan ka baxo warka xildhibaan caagu waa iiga dambayn doona madaxdii qaranka horta waa idin soo salaamaysay gurmad qaranoo deg degana waa idin waa idin soo dirayaan oo isugu jira mid ciidan ciidan nool in la soo diro oo caadiyoo socda in dee raashin idin soo gaaro inay rasaas idin soo gaarto gurmad caafimaad inuu idin soo gaaro intaba waa idin imaanaysaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego kartida iyo geesanimada waa adinka qalbigiin adinkaa la rabaa inaad isku kalsoonaataan hore u kacdaan intaasaan rabaa inaan dhaho waa waa idinkaga mahad celinaa isxilqaanka aad isxilqaanteen gurmadkii qaranna waa idin soo gaari doonaa waadna mahadsantihiin waxaan ku soo dhoweynayaa xildhibaan cabdiqaadir carabow xildhibaan soo dhowow
wasiiru dowlaha ee dekedaha iyo gaadiidka badda guddoomiyaha degmada cadale waxaala aan u ahayn marti oo aada noo marti sooray guddoomiyaha degmada raagaceelle guddoomiyihii hore degmada yaakshi degmada warshiiq qurbajoogta halkaan nala socda cabdullaahi mahdi ka mid yahay barofesoorka barofesoorada nala socdo ciidamada iyo jabhadda halkaan taagane dibxureynta waxaa idin leeyahay ibaahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu war wixii la sheegi raba horta waa la sheegay oo saraakiishii iyo guddoomiyaashii degmooyinkii iyo dadkii u hadlaayey dadkan dibxureynta iyo sidoo kale xildhibaanadii iga horeeyey xildhibaan abdidoon ayaa sheegeen waxaan rabaa inaan wax yar ku daro oo guwaaba gabay waxaa jiro tacadadat alasbaabu waaxidu sideedaba sababaha loo dhinto aa kala duduwa moogiye mowdku waa hal dhimashadu waa hal ninaa baawur ku dhimanayo ninaa siliitiisa ku dhimanayo ninna asoo shahiida ayuu dhimanayaa marka sababiyaa un kala duwan laakiin mowdku waa hal waxaan aaminsanahay sababta loo dhimo lahay sababta ugu qiimaha badneed inaad maanta aada heysaan waddadeeda waxaan aaminsanahay in dad la dhibaateeyey oo dhibaato xoogla loo geystay awoodo inay dadku iska xoreeyaan inaad tihiin marka sababta aad u dhimalayn sababta ugu qiimaha badneed waa taas waxaa leeyahay guwaabada in dhimashada aanan geesiyaal aanan ka baqin aada tihiin u soo jeesteen maanta inay hoodkaan biyola'aanta musqul la'aanta hooye la'aanta ah teendha la'aanta ah u jooga inay maanta ay xoreeyaan annagana waxaan diyaar u nahay aanan idinku soo booqanno halkan si aan idiin dhiirigelino siduu xildhibaan abtidoonna sheegay mataqaanaa sidii abtidoon uu sheegay in aan maanta aan go'aansanay inaan halkan joogno balse ay soo baxda sababo kale oo noqono annaga horta inaan idiin sheegnay dadka odayaasha oo nabadoonka u horeeyo aan hadaali la shidhnay waxaan u sheegnay inaan ka soconno dowladda markaa maqashaan dowladda horta waxeeta dowladd waa idinka waa shacabka waa mataqaanaa siyaasiyiinta waa madaxweynaha waa mataqana ra-iisul wasaaraha waa golaha wasiirada waa xildhibaanada waa qof walba soomaaliya waa dowlo inaad ogaatiin annaga waxaan ka soconnaa mar haddaa idin nimid dowladda idinkama maqno dowladda federaalkan ka tirsanna dowladda idinkama maqno waxaan fariin idinkaga wadnaa iyo salaan iyo guubaabo iyo garab istaag oo soo ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan cali khayre oo deegaankaana diyaar u ah inay xoreeyaan sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ammaan ugu jeediyo iyo bogaadin aan idiin sheegayo madaxdiinna hirshabeelle oo u horeeya madaxweyne waare maxamed cabdulaahi waare iyo cali guudlaabe madaxweyne ku-xigeenka in khilaafaadkii jiray ay ku iibsadeen in la xoreeyo deegaanadan iyadana ay tahay sharaf kale inay ku dhaheen annaga waxa aan ka dirirayno waa dhul- dhulkeenna mataqaanaa la heesto oo hirshabeella oo hiiraan iyo shabeellada dhexe si loo xoreeyana inay mataqaanaa dowladda kala heshiiyeen wixii khilaaf jiray waan bogaadinaynaa waan soo dhoweynaynaa waxaynu u baahan tahay arrintaas inaad idinkan la garab istaagtaan waxaad tusaysaa marka taa gurmadkii oo xalay lii sheegay inuu dad badan idin soo gaarsiiyeen oo maamulkii mataqaanaa cali maxamed maxamed ninka la yidhaha cali guudlaawe oo ii sheegay idinkana aad ii qirteen iyo hadda gurmadka annaga idin wadno waxaan rabnaa inaan idinku wareejinno nabadoonka aan ku wareejinno annaga waxaan idinkeenna wax kale maahane saanadii la cuni lahaa iyo daawooyinkiinii iyo wixii mataqaanaa aan awoodno tabarteenneed annagoo is abaabulnay oo xil- ka jeeb ahaan idinkugu keennay dowladdana gacanteedana mar dhow aad idinsoo gaari doontaa waxaan rabnaa inaan momentumkaan abuuran amba xaaladdan abuuran laga faa'iidaysto xaaladda abuuran dowladdu waxay diyaar u tahay ciidamadeeda xoogga dalka soomaaliyeed ee geesiyaasha inay xoraayaan deegaanada laakiin haddaa idinka sidaan aad u garab istaagina aadan idinkana kaga horreynin da- daba xoreynta ma shaqay karaan waxaan idin leeyahay geesiyaalaad tiini guulaysta ciidamadiinana xoogga saara insha allah dhowaanna war aad ku faraxdaan oo dib u xoreena oo aad heli doontaan dadka naga dambeeyo oo xildhibaanada qaranka oo aan matalno iyo xildhibaanada deegaankane oo deegaankan ka soo jeedo waxaan idiin sheegaa inay diyaar u yihiin arrimahaasna ay kulamo ka yeelan doonaan hadduu laayidhaah si wada jirana aan gacmaha isku wada qabsan doonno geesiyaasha halkaan ka hadlay waxaan leeyahay guulaysta ha niyajabina annagana haddaan noo baahtaan waa idinla joogaynaa waa intaan idinla fariisanaynaa haddaad mataqaanaa oo na dirsataanne waa idiin soo shaqaynaynaa hadduu ilaahay idhaah soo dhowaada eh, waxaan rabaa inaad kaga faa'iidayso fursaddan aqiiran haliyeeyadii halkan hoggaankooda bilaabay ee ku shahiiday dib u xoreyntan hibaad cali basar dasar ah iyo nuur iyo nuur cali jumbur labadaba waxaan leeyahay jannadii firdows allah ka waraabiyo waxay u dhinteen ayagoo u deelaayeen xaqooda waxay u dhinteen ayagoo difaacayeen deegaanadooda waxay u dhinteen si sharaf leh uma aysan dhimasho oo mataqaanaa quura waxaan leeyahay sida aan sheegaya sababtaa kala duwaneed sababta ugu sharafti badneed oo loo dhinto ayay u dhinteen waxaan leeyahay jannatul firdows allah geeyo waxaa kaloo u taxsiinaa nin nin, eh, sarkaalkii degmada cadale ciidamada jooga ka mid ahaa ee qarax kula dhacay deegaanka ee dhanaana agteeda axmacaad oo taliyoqoondhe ururkiisa ka mid ahay waxaa leeyahay sarkaalkaasina ee jab- nimankan dibaxoreynta ay ka abaar sheegteen u gurma jiray soo qaadi jiray dhaawacyadooda dooni jiray waxaan leenaha allah u naxariisto nin muhimaa naga baxay waxaan leenaha janatulfirdows allah geeyo asagana asoo ciidana oo da- u dagaalamaya qaranka soomaaliyeed ayuu geeriyooday waxaan leeyahay si wada jira waxaan leeyahay jannada janatulfirdows allah ka waraabiyo dhammaantiina intii dhibaat inta dhimatane allah mataqaanaa u naxariisto inta noolna waxaan leenahay sharaf iyo cizi ku noolaada soo dhawaad asalaamu alaikum waraxmatullah
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan cabdulqaadir carabow oo hogaaminayey wafdi ka socday dowladda federaalk soomaaliya oo ay ku jiraan xildhibaano mas-uuliyiin hirshabeelle guddoomiyaal degmo iyo qurbo joog oo kulan la soo qaatay een, dadka deegaanka is abaabulay ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka al-shabaab een, kulankaasi markii uu soo idlaaday waxaa halkaasi dadkii een, deegaanku ay ka sameeyeen ciyaarta hiddaha dhaqanka ee shiribka lagu magacaabo taasoo lagu soo gunaaniday xafladdaasi kulankaasi markii uu soo dhammaaday xildhibaanada iyo wafdiga waxa ay booqdeen degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe xilli habeen ah iyagoo magaalada ku soo wareegay oo iyadu waxaana markaa halkaasi ku soo dhoweeyey maamulka degmada cadale uu horkacayay guddoomiye muuse maxamed kali mas-uuliyiinta iyo xildhibaanaduba waxa ay ku soo wareegeen xaafadaha kala duwan ee magaalada cadale iyagoo ugu dambaysana xilli saq dhexe ah oo labadii habeennimo ah ay yimaadeen beerta nasashada oo loogu magac daray allaha u naxariiste sheekh axmed wacdiyow ama sheekh axmed gebyow oo ahaa nin haliyey ah oo deegaanadaasi ka soo jeeday islamarkaana xilligii gumaysiga dalkeenna uu joogay ama halgankiisa uu socday tirin jiray suugaan markaasi uu dadka soomaaliyeed uga digayay hagardaamooyinka gumaysiga iyo dhibaatadooleeda haddaba mas-uuliyiintaasi xilligaasi habeenka saqda dhexa markii ay halkaasi tageen waxay warbixin ka dhageysteen guddoomiyaha degmadaasi muuse maxamed kali oo sheegay in degmada cadale xaaladeedu ay ka jirto baahiyo kala duwan oo isugu jira dhinaca nolosha iyo horumarinta intaba intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan maxamed axmed abtidoon oo ammaan iyo bogaadin u soo jeediyey guddoomiyaha degmadaasi muuse maxamed kali
guddoomiyaha degmada raagacelle wasiirka kalluumaysiga kheyraadka iyo badda hirshabeelle xildhibaan cabdiqaadir carabow ibraahim cabdulaahi mahadi oo ka mid ah gurubjoogta u dhalatay cadale gaar ahaan guud ahaanna hirshabelle ka soo jeeda isagana dee waa salaamayaa intaa kadib caawa waxaan ku faraxsanahay inaan joogo degmada cadale cadale waa degmooyinkii ka horreeyey sida warbixinteeda aan ku hayo dowladdii maxamed siyaad barre waxaa la dhisaan u malaynaa guddoomiye lixdankii lixdankii ka hor degmo ma ahayd xilliga marka waa degmo qaraami ah oo taariikhi ah waxaan fadhinaa caawa beertii raaxada loogu talagalay oo hadda la sameeyey oo loogu magac daray generaal sheekh axmed gebyow sheekh axmed gebyow waa dadkii ugu horreeyey oo sameeyey dastuurkii soomaaliya waxaa noo dhow xeebtii waxaan maqlaynaa dhawaqii garaacii badda biyaha goormaa noogu dambaysa annaga xamar haddaan joogno hoteelaa lagu jiraa ama xafiisyaa lagu jiraa marka waa raaxo runtii ay mar hore noogu dambaysay waxaan ku soo wareegnay magaalada waxaan tagnay xaruntii degmada waxaan soo marnay suuqii waxaan soo marnay maqaayado xilli aan lugeynana waxaan u malaynaa nooma nooma soo dhowaan waayahan waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa maskaxda nooga qafulan dhulka inay haystaan shabaab waxaan soo soconnay maantay galabta waxaan soo baxnay shantii galabnimo boqol iyo siddeetan kilomitira oo socda oo gaadiid ahaan soo samaynay carriga nabadoo ahaa meeshaan rabnaan ku deganaynay meeshaan rabnaan ku lugeynaynay waxyaabahaan maanta dee qalbigayga ka go ilaa waxaa ka mid a markaan soo marnay degmadaadii warshiiq markaan degannay dee dadkii soo dhoweyn fiican bay noo sameeyeen masaajidaan ku dukannay waxaa lagu weysaysanaa koombooyinkii barkadan biyo ka soo darsannay waa dee nololihii hore marka arrintaa waxay noo tahay farxad waa idiin nimid inaan idiin imaanana dee waa waajibaad ka mida waajibaadkiina saarnaayaan gudanaynay dadkii aan matalnaa tihiin annaga dee xildhibaano markaan nahay galmudugaan aniga ka imid laakiin dee xildhibaano soomaaliyeed anna ummadda soomaaliyeed danahooda ayaan matalnaa dee beriyaan insha allahu tacaala iswaraysan doonaa wixii warahoon idiin sidno wixii adinka idinku jirana waa idinka qaadi doonaa waxaan ku celi doonaa ogolayaasheenni marka mahad ballaarana idin jeedinaya waa mahadsantihiin wassalamu calaykum raxmatullahi wabarakatu
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomi xildhibaan cabdulqaadir carabow oo runtii ku ammaanay maamulka degmada cadale sida ay wax uga qabteen arrimaha ammaanka iyo dadaalada kale ee ka muuqda degmada ee la xidhiidha dhinaca horumarinta
gudoomiyaha degmada cadale gudoomiyaha degmada raagaceele gudoomiyihii hore degmada warshiiq wasiiru dowlaha kalluumeysiga ee aan maanta aan u nahay dekedaha iyo gaadiidka ee caawa halkan nagu soo dhaweeyey ilaa maantana nala soo socday cabdulaahi mahdi oo ah nin aada isugu xidha bulshada deegaanadan ka soo jeedo kana shaqeeya habeenii maalin wakhtigiisu mataqaanaa ku koobay inuu ka shaqeeyo horumarka horumarka dalkan guud ahaan gaar ahaan deegaanadan laga soo isaga ka soo jeedo annagana kala soo jeedno intaa kadib guddoomiyaha waa u mahadcelinaa meelihii aan maanta soo marnay iyo sida waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaa soo dhoweynta diiran ee habeenkan noola sameeyey degmada cadale guddoomiyaha wuu mahadsan yahay sidoo kale waxaa rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadka shacabka ee degmada degan sida quruxda badan ee noogu soo dhaweyn halkan mid aan iloobi doono maahan annaga waa ka dhalanay laakiin de waxayna tusiyeen soo dhoweyn diiran oo mataqaanaa kalkacal leh koolin ku jirto waa ku faraxsannaha boqolkiiba boqol xaqiiqatan malaba inaan gudaha usii galo ajandooyinka badanaa u nimid halkan waxaan ka hadli doonaa waktigeedii mudana guddoomiyey meelihii aan soo marnay xaaladii aan aragnay sidii deegaanadani horumarka ka socdo ee ka mid tahay beertaani aan hadda joogno sheekh axmed gebyo iyo kawaankii malaaygii iyo kawaankii kale ee hilibkii iyo suuqii weynaa iyo isbitaalkii waxaan leenahay waa waa qornay dekadii waxaan qornay wixii mataqaanaa oo loo baahan yahay aan noo sheegtay waxaana rajeyn doonaa inaan si dhaqsiya uga soo jawaabi doono xaaladdaasi aan ku celi doono cid ereeraha ay quseyso waxaan rabaa inaan aada iyo aada ugu mahad celiyo dhammaan xildhibaanada xiriir shabeelle anoo ka faa'idaysana fursaddan madaxda hirshabeelle oo ugu horeeya madaxweyne waare madaxweyne ku-xigeenka cali guudlaawe guddoomiye sheekh cusmaan barre guddoomiye ku-xigeenada waxaan leeyahay golaha wasiirada isku duumida ay muujiyeen ee kaga diidiyeen kaga dhiidhiyeen inay dhexdooda khilaaf soo galo ee burburo maamulkan waxaan rabaa inaan kaga mahad celiyo boqolkiiba boqol waxaa kaloo sidoo kale u mahad celinaa cuqaasha odayaasha dhaqanka xildhibaanada federaalka ee kasoo jeeda hirshabeelle madaxda qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya ugu horeya madaxweyne abdula maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre juhdiga ee muujiyay inay hirshabeelle ee mar kale aynan qararaaso kale aysan ka dhicin waxaan leeyahay aada iyo aad ay ugu mahadsantihiin in in alaalinta ka shaqeysa waa arkaysaan sidaa halkan u joogno waa arkaysaan nabaddii aan maanta boqol iyo siddeetan kilomitr oo meel walba aan soo istaageyna ku soo marnay waxaa la qabaa xildhibaan abdidoon amni ballaaran ayaa ka jira deegaanada laakiin wuxuu u baahan yahay sidoo kale horumar ballaaran dadka ka soo jeedo deegaanadan waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan horumarada xaqiiqatan waxaan igu dambeysay waayada inaan lugeeyo oo anigoo shacab caadi u socdo inaan lugeeyo waa hore laakiin caawa annaguna ciidan nala socon waxba kale nala aysan socon oo intaa aragtayna mas-uuliyiina iyo saxaafadda baada saxaafadda wada soconno aan markhaati cad ay tahay inaan maanta ku lugeynayno halkan
sidoo kale xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta safarka ku wehelisaba waxa ay booqdeen degmada raagaceelle xilli habeen ah oo bulsho aada u fara badan ay ku jireen xarunta degmada ayay kula kulmeen guddoomiyaha degmada raagaceele cumar cali isagoo ka warbixiyey dhibaatooyinka iyo baahiyaha degmadan ka jira
guddoomiyihii hore degmada warshiiq korneel xaree taage cabdulaahi mahdi oo nooga yimid dibad ah oo diyaasbaro ah caasho oo nagala joogto ururka haweenka bahda saxaafadda gorgor oo ah nin aad iyo aad degmadan wax badan u soo halgamay oo aan wada ognahay iyo inta kale oon hilmaansana habaa wadin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu mudane xildhibaano ku soo dhowaada degmada raagaceelle halkaan aad joogtaan caawa waa degmada raagaceelle raagaceelle waxay nasiib u yeelatay inaad soo booqataan caawa idinna waxaad nasiib u yeelateen inaad naqatiin mas-uuliyiintii ugu horreeyey ee yimaado oo heer qarana ayaad idinkana laftiina nasiib u yeelateen dabcan waa taariikh kalay raagaceelle hiil ayay inkaaga baahan tahay idinkoo dabcan ka wakiila dowladda dhexe federaalkeed soomaaliya magacelle waa degmo uguba oo u baahan wax walba waa ujeedin hadda waxaan ku shaqaynaa saddexdan qol oo dhabarkeenna aan ku shaqaynaa xafiis degmo ahaan uga shaqaynaa malihiin xarun degmo malihiin saldhigii booliska malihiin cisbitaal ama m c h waxaa noogu daran biyaha iyo korontada koronto malihiino waa ujeediin magaaladii waa mugdi korontay u baahan tahay meeshuna hadduusan ilaas jirin waxaa waaye si loogu noolaado way adag tahay waxaa laga keenaa labaatan kilomitr ka badan ayaa laga soo jiiday meel dhexe ama booyada kasoo kasoo dhaamiyaan meel dhexe inta la keenay fursadada biyaa waxaa la gadaa adiga boqol iyo labaatan kun ilaa boqol kun oo shilin soomaaliya u dhexaysa waa dareemi karnaa meeshii muqdisho halka mitir kuub uu yahay umalaynaa hal doolar shantii fuuska ay tahay fuuskada annaga waxaan ku cabnaa shan lix doolar marka noloshaas waa nolol aad u adag oo ay ku nool yihiin dadka reer raagaceelle nasiib wanaag caawa waxay nasiib u yeesheen reer raagaceelle xildhibaanadoodii qaranka inay degmadii ku soo booqdaan u kuurgalaan xaaladda amni iyo xaaladda dhaqandhaqaale ee ka jirto horta xagga amniga waa seef waad aragteenba maanta masaafada aan ka nimid ilaa waxaan ka nimid umalaynaa toddobaatan kilomitrka xaggaan hadda ka nimid raagaceelle kasii xagga wax dhibaatana kama jiraan dhulkaanoo dhan halka intaad ka baxda jowhar aad geli kartaa biyaha ku celinaya maahay wax kaloo ku celinayo cadow ma jiraan marka waxaan dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo beesha caalamku hay-adaha deeqda bixiya iyo hadday ahaa lahayd ganacsatada soomaaliyeedba aan si isku mid a u codsanaynaa waxaan u baahan nahay waxyaabaha aan soo sheegnoo dhan ayaan u baahan nahay mana awoodno inaan anaga aan yani aan aan samaysano especially waxaan baaqayga kusii adkaynayaa dowladda dhexe oo aad idinka mas-uul ama wakiilla aad ka tihiin raagacelle gurmadkaasay u baahan tahay waxaan idinka rajaynaa inaad usoo gurmad doontiin baahidaynu waa intaas iyo inkasii badan laakiin hadda intaasaa noogu daran kama mara garoonkii kubadda cagta oo wax badan oo isboortiga oo ka qayb qaata isdhexgalka bulshada
codkaasi guddoomiyaha raagaceelle cumar cali waxa uu u dambeeyey barnaamijka sahanka raadiyaha waan idinka cudur daaranaynaa inaan ka gaari karin wakhtiga oo inaa haya awgeed codad fara badan ama khudbadihii xildhibaanadaba hale ay halkaasi ka jeediyeen barnaamijka dhinaca farsamada waxaa ka qaabeynaysay leyla cabdiraxmaan diyaarinta iyo tabinta barnaamijkuna waa anigoo hamuurid maxamed safriye tan intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan lamid waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo noole kulanta iyo amaana allah